madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud sayid aadan ayaa waxa uu daafuray qorshaha u diyaargarowga abaaraha oo ay ka shaqeynayaan ilaa siddeed wasaaradood oo kala duwan waxaana qorshaha ka hortagga abaaraha laga fulin doonaa qaybo ka mid ah degmooyinka dowlad goboleedka jubbaland barnaamijkan oo ay soo agaasintay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiirada wasaaradda beeraha wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda kalluumaysiga guddoomiyaha gobolka jubbada hoose gudoomiyaha degmada badhaadhe xubno ka socday dalada junsa hay-ado kala duwan oo ka shaqeeya arrimaha gargaarka ee ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ugu horreyn wasiirka wasaaradda gargaarka iyo mareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdiraxmaan maxamed ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey qorshaha iyo waxa uu yahay qorshaha ka hortagga iyo u diyaargarowga abaarta aan ka cabsi qabno inay ka dhacdo deegaanadeenna mudane madaxweyne qorshahani sababta keentay maanta in lasoo bandhigo oon daafuro waxaa jiray cabsi badan iyo saadaar xoog badan oo tilmaamaysa inay jiri karto abaar roob yaraan fara badan oo roobka deerta inuu yaraan doono jiilaalkii ku xigi doono waa cabsi iyo tawaqucaad iyo qiyaasaad soo baxaya weyi dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud sayid aadan oo daafuray mashruuca qorshaha u diyaargarowga abaaraha ayaa ka hadlay muhiimadda uu leeyahay sababtan ay soo qabanqaabisay wasaaradda maaraynta iyo masiibooyinka waxaa looga soo bandhigay qorshe tafatiran oo si qurux badan looga shaqeeyey iyadoo lagu salaynayo waayo aragnimada hadba masiibooyinka dabiicigu yimaado oo marna abaar noqdo marna fatahaado iyo biyo noqdo waayo aragnimada ay wasaaradda ka heshay qorshe ku salaysan oo ah ka hortagga khataraha nagu soo socdo ilaahay baa og laakiin inta bani aadamku uu qiyaasi karo maxaa dhici karo sidee looga hortegi karaa mahmaha soomaaliyeed baa ahayd balaayadu weji la qabta ay leedahay daba la qabta ma leh micnaheedu waxaa weeyaan waxa in laga hortago inay ku wanaagsan yihiin mar xeer iyo fundhaal kala dhaceen wax ka qabadkeedu ay noogu kacayso qiimo aad iyo aad u fara badan si kastaba ha ahaatee ujeedka qorshahan ayaa ah in laga hortago dhibaatooyinka iyo khataraha abaaraha waxaana qorshahan qayb ka ah sidii loo samayn lahaa wax soo saar taya leh kuna filan bulshada